أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamigaal andaluskooda ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya kulan lagu bogaadinayay furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa iska horimaad sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug multaqa dacwi ah ayaa ka dhacay degmada wabaxo ee wilaayada galgaduud wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka teedaan waxay uga dhigan tahay cadowga allah sideesa saameyn ugu yeelan kartaa kooxda ridada soomaaliya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku began tahay labaiy labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ee ku qaadeen xerda askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee degmada janaale shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku weeraray guri uu jowhar ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada jowhar murtadka lagu magacaabo maxamed cabdi sheekh xandoy waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa bay qarax mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana ku dhaawacmay hal askari kulan lagu bogaadinayay furashada deegaanka teedaan ayaa ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan kulankan oo ahaa mid aad u qiimo badan islamarkaana lagu boogaadinayay guushii allah uu siiyey ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan ciidamadii la wareegay deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka dhacay gudaha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaa kulankan soo qabanqaabiyey shir guddoomiyana ka ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waxa uuna waaliga ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabihii uu daarnaa isagoona dhanka kale waaliga u duceeyey geesiyadii islaamka ee gacantooda allaah uu guushan ku soo hooyey kulankan ujeeddada aan isugu nimid waa inaan maamulka wilaayada shabeellada dhexe iyo saraakiisha ciidanka ay u hambalyeeyaan guusha weyn ee ilaahay ku manaystay si guud mujaahidiinta si gaara walaayada islaamiga hiiraan si aad la socotiin shalay ayay walaayadu la wareegtay magaalada taadaan iyo deeganada ku xeeran ee kasoo rogmada laamiga dhuusamareeb waxaan leenahay raggii qorsheeyey howlgalkaas adduun iyo aakhiro allaha idin ciseeyo raggii ciidanka ahaa ee gacantooda ilaahay uu ku cadaabay cadowgii iyo walaayadoodana waxaan leenahay labadii nebi daa'uud ilaahay siiyey markuu jaaluu dila allaha idin siiyo oo ahay xikmo iyo mulki aad ummadda ku maamushiin wilaayada hiiraanna waxaan ilaahay u weydiinaynaa intaa u dhiman ilaahay inuu sidaasoo kale oo ugu xoreeyo sheekh yuusuf kaba ku tukaday ayaa dhanka kala tilmaamay in cadowga allaah ee isbahaysanaya ay ku jabeen duulaankii ay ku soo qaadeen shareecada islaamka waxa uuna sheegay in cadowga uu ku jabay dhanka siyaasadda amniga dhaqaalaha ciidanka sumcaddoodiina ay dhulka gashay waxa uuna ku baaqay in lawada dagaalada lagu dhiig bixinayo cadowgiisu soo bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka ajnebi iyo iyo soomaali ridowdaba way jabeen bimacna alkelima jab dhammaystiran ayay jabeen xagga siyaasadda waa ku jabeen ciidanka dhaqaalaha midnimada sumcadda maanta wax u haray lama arko waxa xun ee shimbir dhimatay weli afuufaayana waxay u baahan yihiin darbadan oo kale ilaahayna wuxuu leeyahay faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun sheekh yuusuf sheekh ciise kabaku tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya kaasoo ahaa been abuur aan geed loogu soo gaban haddaba muxuu hadalkaasi kaga jawaabay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kuwa masaakiinta han weli safran waxaa ka mid a midka waxau ahay magaciisii axmed fiqi waa maqlayseen waxuu la soo istaagay meediyaha hortiisa markii wax kale la waayey ayuu waxau bilaabeen qumayeysi waa dilnay qumayeysi ay uga dhammaatay iyo habaar waa kana waa dhaawacnay iyo waa dilnay iyo xaggaan haddaan ka dhaawacanahay wax kalea la waayey oo la sheego waa ninkii yidhi naqiib ka cawro male iyo nabadoonka ujuuraanaan aadaya baa laku dilna bal waxa aqligaas leh maxay ka qabaayaan nabadoonka ujuuraan iyo cawro male ma waxay degan yihin aadaya bal bal aqligaas bal ummadda loo sheegaayo waxaan leeyahay marka waxaas weeye waxuu dadka u sheego ugu dambeyn wuxuu waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe la hadlay shacabka muslimiinta ee ku nool soomaaliya isagoona ku yidhi dadka soomaaliyeed ee imaqlaaya waxaan leeyahay niman yahow ilaahay kitaabkiisa inaad qaadatiin ood amarkiisa fulisiin ood ilaahay aamintiin wacalallaahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin gaalamaa lagu aadaa gaalamaa lagu war labaatan sano labaatan sanaan hortaagnayn wiilkiina hortaagnay labaatan sanoo kale uma dhinna nimankan toban sano haddaan soo dhaafno maxay lahayn aan baxno aan baxno aan baxno aan joogno aan baxno aan joogno waxa waaye joogidda iyo sabarka annagaa nala ka rabaa soomaali haddaan nahay sababta oo ah meel aan aadna ma naqaana waxaad nala ku haysta waa diintaanyi waa dalkaanyi waa meeshaan ku dhalnay waa masqada ra'sina waxaad nala ku haysto meeshaan ku dhalno waaye dal kale maan leenna kenya usokaysa leetaka banda ku tal sideedaba marka dhulkan hoostiisa inaan galno iyo inaan korkiisa nabad ku haysana maahane wax kaleo khiyaara anagu marihin nimanka khiyaar kale oo tegi kara hadday isdaahayaan iyo hadday sii joogaanba waa nimanka soo duulay tegid ayagaa laga rabaa ayagaa laga rabaa inay baxaan ninka yimidaa tegid laga rabaa annagana sabar iyo sugnaanaana laga rabaa soomaali waxaan leeyahay isku tashada kulankan uu soo qabanqaabiyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe laguna boogaadinayay weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka teedaan ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli deegaankaasi ay ka babanaysa raayada towxiidka laguna xukumaya shareecada alleh mahasanayd abuu xasaan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa iska horimaad sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay shalay martigelisay iska horimaadyo u dhexeeyey maleeshiya hubaysan iyo maleeshiyaad kale oo kooxda ridada ka tirsan kuwaas oo ku sugan magaalada gaalkacyo iskahorimaadka koowaad oo ahaa mid kooban ayaa lasoo wariyey inuu yimid markii kooxda ridada gurguurta isku dayday in hub ay diyaarad ku geysay gaalkacyo ay u wareejiso qeybta uu ka arrimiyo maamulka ashadala diriirkaha ee puntland hubka oo sida la sheegay kooxda ridada u adeegsan rabtay dullaankeeda ka dhanka ah maamulka ridada ee deni ayaa waxaa dhexda u galay askar hubaysan kuwaas oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah labada baabuur oo ay hubka ku gudbinaysay kooxda ridada muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay hubka laga farmaroojiyey kooxda gurguurta waxaana iskahorimaadka koowaad ee ka dhacay koonfurta gaalkacyo ku dhaawacmay laba qof iska horimaad kale ayaa mar kale ka dhacay koonfurta magaalada kaasi oo si la mid ah kii hore u dhexeeyey maleeshiyada kooxda ridada iyo kuwa kale ee kasoo jeeda koonfurta gaalkacyo iska horimaadka labaad ayaa sida muuqata yimid markii ay weerar soo qaadeen maleeshiyada kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo doonayay inay gacantooda dib ugu soo celiyaan hubkii laga qabsaday mas-uul ka tirsan maamulka ashadala dirirka puntland oo ka hadlayay hubka kooxda xasan sheekh kusoo daabulayso gobolka mudug ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in hubka ku jiro kooxda ridada uu yahay mid halis ku ah amniga maamulkiisa iyo kan soomaaliya maadaama uu ku jiro ayuu yiri gacan aan mas-uul ahayn maxsanid cabdiqani multaqa dacwiah ayaa ka dhacay degmada wabxo ee wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed multaqahan oo ahaa mid ballaaran ayaa ka dhacay degmada wabxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo martigelisay munaataqa dacwadeedkan oo ay ka qayb galeen culimo nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada uu hogaaminayay waaliga wilaayada galgaduuda murtaqahan ayaa ciwaankiisu ahaa laa cisata ilaa biljihaada shicaarkiisuna ahaa in tansurullaha yansurkum wuxuuna ahaa mid lagu boorinayay bulshada islamarkaana looga hadlayay mawaadiic muhiim u ah muslimiinta waxaana qabanqaabadiisa lahaa wilaayada galgaduuda sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka ayaa murtaqaha ka jeediyey kelmadda uga hadlayay in la dafciyo gaalada duulaanka ka soo qaaday diinta islaamka iyo waajibka ka saaran qof weliba oo muslim ah aayaadkii ugu horreeyey ee ilaahay qitaalka uu ku waajib yeelay waa aayaadka ku jira suuratu alxaj alla wuxuu amray jalla wacala udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo oggolaaday inay dagaalamaan dadkii la dulmiyey yayihiin marka dadka la dulmiyey waa aladiina ukhrijuu min diyaarihim bikayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah waa kuwa dalkooda laga saaray xaqdarrana looga saaray maxaa lagu heestaa inay muwaxidiin yihiin oo ay dhaheen rabbigeen waa rabbi maantana camalkan waajibka ee jihaadka ah camal ijtimaaciya oo baaxad weyn oo ummadoo dhan ku wada waajibay oo rag iyo dumarba laga wada rabo wey cadowga horarka ahna ummadda diinka alla duulaanka ku ah laga dafciyo si waajibaadka alla loo ilaaliyo jihaadka waajibka ee muqadaska ahna laga wada shaqeeyo xamlada guud ee waajibka ahna ee jihaadka farduceenka ahna dhammaantannada aan ka wada qayb qaadanno nafiya nafiisna aan hurno nabadoonnada kale ah nabadoon ibraahim jeete xayo iyo nabadoon cabdulaahi shiilow oo goobjoog ahaa murtaqaha ayaa ka warbixiyey taariikhda magaalada webxo oo leh taariikh dahabi ahaa xagdii laga warramo taariikh ahaan webxo webxa annaga magacaan waa naga fac weyn yahay aabbayaashaan iyo awowayaashaan iyo wixii ka horreeyo dhammaan u yaqiinnay waxaana taariikh ahaan la yidhaha waxaa i ku baxday ilaahay meel uu ku mannaystay biyo macaan oo webi ah oo ilaahay macbuudka ahaay ousan dheerayn oo hal mitir ama laba mitir haddii la qodo il buruqsanayso oo macaan keliya ay ka soo baxee oo aan dhanaan lahayn wabxo meel ilaahay u barwaaqeeyey waa ahaad meel mataqaanaa fasahaad ma ahayn oo muslimiinta maaragta ka tilmaaman fasahaad uga tilmaaman ma ahayn laakiin jihaadkan ilaahay nuu ciseeyey oo ilaahay uu dadkan maarata karaamahoodii ku soo celiyey waxaa sabab u ahaay sheekh cabdikariin ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbalo camalkii oo wadana shahaado ku hela waxaan leenahay qof walba oo muslim ahey wuxa taariikhda uu soo maray gaaladid waa lagu dilay mahaas laba gaaloo laga soo qaada cararaa lagu duuga xagga meydkooda baktigooda lagu dhaqaajiyey mahaana maalinkii weyneed oo ummaddu yaabtay oo hadda alla kuu ruonya aan la tiri karin gaalada ku dhimatay oo mushrikiinta isla socdeen waxaa waaye dadkan waa jooga say u badan yihiin waa joog ilaahayaa ku mahadsan ugu dambeyntii waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo soo xiray murtaqaha ayaa la dardaarmay bulshada magaalada webxo deegaanka wuxuu u baahan yahay horumar badan uu u baahan yahay meelo badana wuxuu ugu baahan yahay odayaashii akhyaartan waa is aragnay dhanka waxbarashada in la xoojiyey rabtaa deegaanka sidiisaba ganacsaga iyo maaragtay arrimaha dhaqaalada markaas ay ku kobcdo waxaa ka mid a in mashaariic badan ragga ganacsatada iyo rag maaragtay iskaashadaan arrimahaas ay sameeyaan oo shaqo maaragtay oo u baahan deegaankan u baahan yahay dadkana naftooda inay maaragtay maalgelin ay samaystaan ay u baahan yihiin hal qof ahaado laba ha ahaato shaqooyinkaasi waa shaqooyinka aasaasiga ah bulsho kasta ay u baahan tahay magaalada maadaama cadowga ilaahay naga jibiyey in magaalada tacmiir maaragtay aan ku samayno dib u dhis inaan ku samayno magaalada waa degmo oo qadiimi ah taarikh leh dadka dhisi lahaa waa dadka deggan oo reer muransadaha reer saddex iyo sagaal ah arrintaas marka wixii abaabul ah wixii fikir ah wixii maaragtay tala soo jeedina dhammaan maamulka diyaaruu leeyahay in hor loo socda marka la rabaa insha allahu tacaala qadaayadkaas dhammaantood murtaqahan ka dhacay degmada webxo ayaa ahaa qaybtii labaad ee ka qabsoontay guud ahaan wilaayada galgaduuda iyadoo murtaqihii koowaad ee ka horreeyey maamulka wilaayada ku qabtay degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda maxsaneed marwan wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta soo warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen saadaq muumin isaaqa cali nuuri aadam waa askari taa'ib ah oo ka soo baxay asafka murtadiinta kaas oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmada buqa qable isaaqa cali nuur waxa uu tababar kow iyo toban bilood ah ku soo qaatay dalka elitariya waxaana uu ka soo howlgalay gobollada jubbada hoose ee shabeellada dhexe iyo hiiraan isagoona si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ah ee maalmo ka hor mujaahidiintu ka ceeriyeen deegaanka teedaan waxa uu isaaq la yimaaday qoray iyo boosha isagoona caddeeyey in uu ka toobad keenay falkii gaalnimada ahaa haatanna uu diyaar u yahay inuu u shaqaysto adduunkiisa iyo aakhiradiisa magaceyga saddexan waa isaaq alnuur aadan oo ka tirsanaa ciidanka dowladda tababarna kusoo qaatay dalka elitria kow iyo toban bilood ka horsaah tababarka waxaa bixinayay elitriyaan waxaa la igeeyey soomaaliya maraa laga keenay hilweyne muddo sideed bilooda kadib waxaa shaqo la igu waday kismaayo kismaayaan kasoo saddex bilood aan kismaayan jiray kadib waa la isoo celshay xamaraa laigu soo celiyey xamar markaan saddex bilood joogay kadib haddana waa la isoo qaaday aadi abaalaa lai keenay dagaalkii aadi abaalaa ka qayb galay waa kasoo tegay waxaa imaaday mookori mookori aan kasoo tegay maxaasaa imaaday dagaalkii maxaasaa ka qayb galay meel la yidhaahdo matabaana la igeeyey matabaana kasoo noqday beledweyne laigu soo celshay beledweyne hadda ka tegey hadda teedaan ah oo hadda aan kasoo tagaa liigii saddex dagaalan ka qayb gala bes kismaayo mid ah waxarbool deegaan la yidhaahdo iyo aadiyabaal iyo maxaas waxaa igu igu adkahay mid dagaalka aadiyabaal igu adkahay kaasna waa afarta geesaas subax ayadoo tahay oo waaga markaas bari aroor hore ay tahay nagala soo weeraray afarta gees magaalada nagala soo weeraro ciidan wixii dhiniya geesaha naga jiray dhana hal mar wada jabay dadkina la dagaalaya ciidankii habla kala aqoon waa isku dhex yaacan intaasaa igula yaab qorigaygii booshkaygii waa wataa alxamdulilah haddana si nabada ugu soo tegay haddana deegaankaygaa rabaa si nabada inaan ugu noolaado si fiican baa laisoo dhowey wax dhibaatana ma arkin meel walba meesha la geynayo waa meel nabad oo amni oo laigu soo dhoweynayo wax dhibaatana ma arkin hadda mustaqbalkayga waxaan rabaa inaan adduunyadayda iska raacdo waxa mashquul iyo iyo meel kalena aan gelin waxaan rabaa adduunkaygana iska raacdaa rabaa oo salaadeyda iska tugto askarigan taa'ibka ah ee kasoo tegay teedaan ayaa qayb ka ah askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigayo oo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsaned saadaq iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan la wareegidii mujaahidiinta ee deegaanka teedaan maxay uga dhigan tahay cadowga allah sideesa saameyn ugu yeelan kartaa kooxda riddada waxaa warbixintan inuugu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا
kadib howlgallo qorshaysan misna isku xiran oo soo bilowday bilowga isbuucii lasoo dhaafay ayay ciidamada mujaahidiinta ugu suuragashay inay hantaan gacan ku-haynta mid ka mid ah deegaanadii macaqalka weyn u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee qaybta ka ah xamladii xasan gurguurta ee uu mujaahidiintu ku iclaamiyey waqti hadda laga joogo qiyaastii shan sannadood ka hor sagaal iyo tobankii bishan safar kun afar boqol afartan iyo sideed xilli aroor hore ah ayay katiibweyne ka tirsan mujaahidiinta xarakada al-shabaab u jihaysteen dhanka iyo deegaanka teedaan oo dhacda bariga wilaayada islaamiga hiiraan halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin shaamud ah mujaahidiintu waxay cagta mariyeen oo ay xasmiyeen dhowr saldhig oo maleeshiyaadkaasi ay ka samaysteen afaafka hore ee tuulada sida ay saraakiisha mujaahidiinta ee howlgalkan agaasimayey ay u sheegeen idaacadda islaamiga landulus waxaa howlgalkani lagu dilay askar iyo saraakiil ka badan afartan halka tobanaan kale ay dhaawacyo soo gaareen tuuladan ayay murtadiintu kusoo xashdiyeen maleeshiyaad boqolaal ah oo ay soo tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga ujeedka cadowga ayaa ahaa inuu halkaa ka dhigo macaqal uu ka carqaladeeyo deegaanada nabdoon ee wilaayada hiiraan inteeda kale sida maxaas iyo goobo dabayaaqadii sanadkii labada kun labaiy labaatankii teedaan waxay barbilow u noqotay xablo ashaardirir ah oo maraykanku uu dhanka cirka ka taageerayey waxaa la xusuustaa xashdigii ay murtadiintu deegaankan ka sameeyeen ilaa ay isku fidiyeen bariga wilaayada oo idil teedaan waa deegaan dhaca goob istaraatiiji ah waxauu isku xiraa gobolada hiiraan iyo galgaduud waa deegaan ciddii haysato ay awood u yeelanayso inay u dhaqaaqdo degmooyinka baldweyne maxaas gurceel iyo matabaan qiyaastii afartan iyo laba kilomitir ayuu deegaanka teedaan u jiraa degmada maxaas ee gobolka hiiraan halka baldweyne uu u jiro waxaan ka badnayn lixdan iyo laba kilomitir in mujaahidiintu deegaankan awood ciidan kula wareegaan ayaa ka dhigan guuldaro weyn oo cadowga soo gaartay teedaan waxay mujaahidiintu galeen sanad iyo toddobiyo toban maalmood kadib furashadii weyneed ee degmada maxaas oo ku beegneed labadii safar kun afar boqol afartan iyo toddobo saacad kadib markii ay mujaahidiintu qabsadeen teedaan waxauu iclaamka jihaadigaha faafiyey sawirada goobta dagaalka arrinkaasoo niyadjab ku riday murtadiinta iyo kuwa taabacsan liibaan cabdiraxmaan oo ka mid ah wariyaasha andalus sidhowna ula socday howlgallada mujaahidiinta ee gobolada dhexe ayaa tilmaan ka bixinaya istaraatiijiyada deegaanka teedaan iyo dhacdooyinkii uu horey u martigeliyey deegaankaasi aad ayaa mahadsantaha walaalka deegaanka teedaan wuxuu dhacahaa bariga wilaayada islaamiga ah hiiraan waana deegaan istaraatiiji ah wuxuuna isku xiraa magaalooyinka maxaas beledweyne iyo mutabaan mutabaan wuxuu kaga beegan yahay koonfur bari wuxuuna u jiraa ku dhowaad toddobaatan kilomitr halka sidoo kale beledweyne ay kaga beegan tahay waqooyi bari wuxuuna u jiraa toddobaatan kilomitr maxaas ayuu u jiraa konton shan kilomitr deegaankan ayaa sidoo kale istaraatiijiyadiisu waxay tahay wuxuu isku xiraa gobolada galguduud iyo hiiraan wuxuuna muhiim u yahay isu socodka gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya deegaankan ayaa waxaa hore u martigeliya dagaalo aada u xoogan oo u dhexeeyey kooxihii mushrikiinta ah ee burburay ee ka howlgeli jiray gobolka galguduud wuxuuna dhowr mar martigeliya dagaalo xoogan oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo mushrikiinta deegaankan ayaa gacanta mujaahidiinta ka baxay sanadii laba kun laba iyo labaatan halkaasi oo duulaan xoogan oo ay shahaado la dirnimo ay kusoo qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo inta badan bariga wilaayada islaamiga hiiraan qabsaday balse rogaalciiskii dambe ciidanka mujaahidiinta allah fadligiis deegaanadii badnaa ee gobolka hiiraan ay dib u soo celsheen waxaa halkaasi saldhig ka dhigtay maleeshiyaadkii faraxda ka ahaa ee iskaga carray magaalooyinka maxaas moqokori aadan yabaal iyo deegaanka aboorey maleeshiyaadkii halkaas ku aruursaday ayaa waxa u suurto gashay ciidanka mujaahidiinta dagaalo socday ku dhowaad isbuuc inay halkaasi ku jabshaan maleeshiyaadkaas qabsashada teedaan ay qabsadeen ciidanka mujaahidiinta ayaa ka dhigan dhabarjab xoogan oo soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona fir xadkooda oo gaaray hadda magaalooyinka gurceel iyo beledweyne intii uu socday howlgalka lagu furanayey deegaanka ayuu cadowgu guulo been ah ka sheeganayay warbaahinta isagoo soo gudbinayey macluumaad dhammaantood khilaafsanaa xaqiiqda goobta dagaalka halka iclaamka jihaadiga ah oo si qaabaysan usoo gudbinayey natiijada iyo halka la kala marayo baraha bulshada ee soomaalidu ay ku kulanto ayay qaaqlayaasha murtadiinta taageersan soo dhigeen booloxoofto bakhti afuuf been tiir u ahayd balse si lama filaan ah ayay u niyadjabeen markii uu soo yaray khabarka furashada teedaan kolkaas oo ay calaacal iyo oohin afka la taageen iyagoo odhanaya wax la qariyo ma hayno ee al-shabaab ayaa qabsaday deegaanka aad iyo aad ayaa soomaaliya horta uga xumahay tacsi qaran baa taalla hiiraan haddaad la socotaan iyo haddii kale nimanka ujeedkooda waxaa waaye teedaa inay qabsadaan teedaa hadday qabsadaan hiiraan waa wada qabsadeen
saraakiisha cadowga ee horboodayay duulaanka shareecala dirirka ah ee ka socda bariga hiiraan ayaa la anfariiray qabsashada deegaankan waxayna guuldaradan dhabarka u saariyeen xasan gurgurte iyo saraakiisha ciidamada gudoomiyaha maamulka shareecala dirirka ugu magacoonaa deegaanka tardo ayaa warbaahinta u sheegay in ay la yaaban yihiin guulaha isdabajooga ah ee ay mujaahidiintu ka xaqiijiyeen bariga wilaayada hiiraan caqabadda marka dagaalka maalin walba loo jaba horta intaasaa sabab u ah haddii ciidanka maanta uu jabo oo hal mar ay guuldaro ku dhacdo wuxuu sababaa boqol guuldarrow sababaa ciidankii dowladdo dhammaa ina la qaadaa waxa laisugu geeya hal meel baba nimankaana waaba ogyihiinba marka ciidanka laisugu geeya baabuur qaraxay ku dhifanaan qaraxu markuu dhaco halka ugu dambeena matabaanu sii ordaa inay la jaba marka intaasa sababo hata meesha haddiiba mar ciidankii meesha ka cararay shacabkiina waa ka cararayaa jooga ninkii meesha looga cararayaa jooga taqadumkan ay geesiyaasha towxiidka ka xaqiijinayaan saaxada jihaadka ee gobolada dhexe ayaa ku soo aaday wakhti xasaasi ah haddaba qabsashada teedaan maxay uga dhigan tahay cadowga iyo mujaahidiinta intaba waxaan arrinkaa hor dhignay maxamed xasan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka dhanka cadowga la wareegidda deegaanka teedaan waxay kaga dhigan tahay guuldarro weyn oo usoo hoyatay iyadoona laga qabsaday deegaan marin muhiim ah u ahaa dhanka mujaahidiintana waxay kaga dhigan tahay in cadowga ay marinadii ugu muhiimsanaa ay ka jareen islamarkaasna khatarihii ay ka fogeeyeen degmada maxaas oo qiyaastii afartan labo kilomitr teedaan oo u jiro waxaa la yidhahdaa guusha guul ayaa lagu ilaaliyaa sanad iyo maalmo yar kadib furashadii weyneed ee degmada maxaas fatxiga iyo guulahan eh, kasoo muuqday deegaanka teedaan waxay ka dhigan tahay in mujaahidiintu ay xajisteen dhammaanba eh, guulihii kasoo bilowday deegaanka ceel hareeri ee bariga wilaayada hiiraan tardo eh, moqokori iyo sooman ilaa iyo degmada maxaas guusha waxaa bixiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyaa addoomihiisa marka ay la yimaadaan asbaabta ayayna u hoggaansamaan awaamiirtiisa oo ay ugu horeeyaan tala saarashada rabbi iyo la sabartanka cadowga aad buu mahadsan yahay abushayba ayuu ahaa warbixintiisana waxay guni gabagabeeyo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh